marka aan ka gudubno qalqale iyo cayn gudbaa waa shuqulka weyn oo soomaali oo dhan wax weyn u tara haddaynu nahay soomaali marka la duulo qalqala'aan maba duuli kartid laba wasladood oo mid waliba bawdada ka hooseyso aanay qabanaynin adinkaaga ee uu hadhowto halkaa u dhexeeyo xagasha ah uu qabanayo iyo sima uga kala rogaysaa faraskii markaasaad dusha ka saaraysaa badhidhawrkii markaas saadkii halkanuu kuugu jiraa waana isu miisaaman yahay meesha dabeed cuntadaada kala soo baxaysay waa isaga isaga la-aantii waana laba saamood oo mid waliba leedahay haddana dabool lagu rogo waa yahay rakuubka marka aad ku joogto waa ka daalig oo isagu rakuubku waa ka sii wen yahay markaa dabadeed faranjigu isagu wuxuu sameeyey shiraac innagana saan buu ahaan ha innagana saan buu ahaan jiray cad oo lo ah oo laga shaqeeyey oo hilibka dabada kumbiska ah aad ku ridanaysid wan weyn oo aad xalayto qashay oo shiishay hilibkiisii oo aanu sii daynaynin yaad qalqalaha isu miisaamaysaa labadaba ku ridaysaa marka wax weyn buu ka tari jiray ninka birta uun tumaa horta khaas kuma ahayn ee qalqaluhu dhowrkaa nooc ayuu noqdaa haddaba tanna haddaynu dabacno inaynu ama rakuub ku dagaalanno ama faras ku dagaalanno la-aantii ma duuli kartid ilaa wax wax ku qaadataa ma jire ah marka dambena waxaa lagu xidhan karaya sibraarkii ama caanaha ama biyaha aad ku sidatay yaa fanku kuu qabanaya kooraha dushiisana waxaad saaraysa dabee qalqalihii bari dhowrkaad ka sarraysiinaysaa labadana kugu jiraa wuu isu miisaaman yahay manaafacaadkaagiiba halka kanuu ku jiraa la-aantii waxba ma qabsan kartid haddaad wax ku joogto qalqalihii sida tan kalena waa loogu manafacaadaa ninkii saanac ahaa oo dhami ama doonya ha sameeyo macallin ha ahaado ilaa macallinkaasaa marka hore uu inooga yimid oo la oran jiray ninka doonya samayska ah Ah, iyo ninka ka tuwaalka ah iyo ninka ka dabadeedna kabaha tuwa- qoriyuhuna waa jirtaa Ah.
qalan la qoray qalqaladiyo qoray laga dhigay na waa jirtaa ha sheega isaga wakaa isaguna anugu inta aan ka gaadhay farayaamooyinka hadda Intaa ayaa wey.
soo qoraya ay wataa ayay wataa marka waxaa weeye kaasalkaas aan kaga baxno oo eh, kole cudadeedkaasna wuu iska noqonayaa Eh, harag waa laga sameeyaa waxaa kaloo laga sameeyaa geedka la yidhahdo cawda marbay ka sameeyaan qaymbaarta marbay ka taa ka sameeyaan qaymbaar intay tolaan bay ka Qoraya, sameeyaan qoraya.
qoray way ka sameeyaan waxaa laga sameeyaa way tira badan yihiin waa kow waxaan u gudbayaa xaarin iyo sati xaarin iyo sati ama geedkaan la yidhaahdo kan lagu wax lagu lagu haadiyo wax lagu haadiyo oo ay dhahaanin masarafad bal anu gudba kuwaasna xaarin sati masarafad intaasaan ninkana saddexda baa ilaahay baa na baray horta masarafad waxaa la yidhahdaa sifaal magaca kalena waa leeda sifaalow ama masarafadey mid cadna waa leedoo cawda laga sameeyey mid xariiroo sida dermada isku sub laga sameeyey oo laba sida leh oo la isku laamo halkaa la sudhaana way leedahay markaa dabadeed reerka miyiga kama maran karto haddii hilibka xoolaha la shiila ee baruurta leh haddii aanad haysanin masarafad masarafad ama saabilaash daldaloolo oo laydha uu ka qaato hilibkii waa kaa qurmaya dabeedna neefkii waa khasaaroobaya marka hore waa in masarafadaas uu maalin ku layrsado dabadeedna gambisaha ah gambisa hilibka ah lagu rido oo gabdhaha farsaha dabadeedna kama sameeyo.
kolkaada lagu daboolo Ayaa.
dabadeedna waa inuu noqdo wax aanad dee laga suurayn Waa- waa shuqulkii weynaa Ay, weynaa wey.
markaa dabadeed masarafad halkaa ku da iyo sifaal Ah.
intaynaan haynin markaynu suuryooyinka samaynayno caaggan aynu kuga soo duldhigayno markaana iyagaa ahaan jiray dabadeed sooryada dusheeda la dhigi jiray oo lana kugashay ku daadanin cuntadu Ay.
oo marka hore taasaabaa loo sameeyey calaykum asalaam wixii loo sameeyeyba wuxuu ahaa sifaalka in dabaed gogasha dusheeda la dhigo bal xaarinkii laga gudub xaarinkii iyo satigii Xan- xadhiggii iyo satigii Ah.
sati waxaan u aqaanaa kan lagu daboolo ama hoosta la dhigo ee laysku daboolayo ee fujaanka kan gabadha Baaquliga.
lagu- fujaanka kan gabadha baaquliga daayo Eh.
na- ba- bahalka halkana ku disheene Eh, Dabadeed- qaafiriga.
qaafiri Ah, kaas u raraa.
ama fujaan Ay.
Een, labadiisa sati Aye.
labadiisa cawood ee dabada laysku daboolo midna hoos laga dhigay midna hoosta laga dhigay Midna.
midna dusha la sarraysiiyey Aye.
ee markaa dabadeed lagu jaxaasay saana maasa Aye.
ee dabeedna caleesha miidhan iyo suumanka lagu Aye.
sameeyey ee kolkaa dabeed muwada laga buuxiyey Mm.
ee lagu daboolay kii sare oo dabadeedna intaa in lagu leegay halka uu ku fadhiistaa haa gorob weyn leeyahay goob weyn leeyahay oo dabcadhowda sidaa loo gediyayo Aye.
oo marka dambe dharka iyo waxaa laga dhigo Aye.
ee uu xeeran yahay ma- gafafka laysugu tago Ee.
indhahaguba aanay qaban karaynin haa dabadeed labada sati waxaa la yidhahdaa labadaa lagu afgambiyayo haa waaga horena weligeed soomaali way lahaan jirtayoo xeedha simidiidaa lahayd xeris minjid Ah, intayna fujaanka ka baxinin Iyadaa lagu ridin.
xeedha simidiidii xardhanayd Aye.
ee muqbada lagu samayn jiray Xeedha- ee gabdhaha lagu rari jiray xeresibidi xeedha simidi sibidi Ah.
xeresibidi xeedha simidi Iyaga.
taasay dabadeed dhalahayd Aye.
sifaalka kanaynu imika ka nimina xeelo ballaadhaa la hoos dhigi jiray Mm-mm.
marka laga tago waxaanaynu wax ku cunayno oo dhan oo laleeya kusuga guriga ku daadanin marka labada nooc waabay kala ahayn satiguna halkaas ka shaqeeya dabaquna waa kan timirta ama hilibka isna lasoo saaraao sati weyn buu isna leeyahay oo waa nooc gooniya oo isagu xaarin kuu ogyahay xaarinku weyn yahay haa Ah, haddee wax Aye. bal ninkii la oran jiray shaqiburaal ahaa kan miciyo lisan iyo alaabtaas wax badan hilib ka cunay iyo timir eh, muqmad iyo waxaas ka cunay bal shaqiburaal waaba shaqadiisi ay waa shaqadiisa
horta eh, kaftanku ma reebana soo wada ma reebaan u malaynayo arrimaha kale inkastoo dhallinyaradu ay weli arkeen alaabta aynu ka hadlayno odayaasheenuse waa soo wada mara idinkuan laakiin waa naga yeerartay intaasu kaftan agaga hadla sifaal iyo Masarafad.
iyo masarafad iyo sati soo mahayn iyo iyo iyo iyo xaarin iyo iyo dabaq
sati soo mahayn mise dabaqa buu ahaa.
satiga kuwa saddexdooda Aa. horta arrimahaas oo dhammi waxaa weeye midiba meel bay ku qaybsan tahay ko
marka la yidhaahdo xaadhin ko anigu waxaan u aqaanaa ka wax lagu haadiyo waa garan
oo masagada adigu wixii biriiq ku dhaco lagaga saaraayo inta saafiga lagula hadaayo kaasaan anigu u aqaanaa xaadhin xaadhinkaa kii digada uma socdo
oo masaf buu ka yimi markaa markaas xaadhinkaas masaf buu ka yimi Aa. waxaa kuu yimi bahasha tan la yidhaahdo sifaalka la yidhaahdo sifaalka maaragteen waagi hore masal laynu samaysan jirade inuu masallaha saa loogu tukado mid cawis oo ma jiroo laguma tukado horta isagana noocaas oo kalaa loo sameeya laakiin isku wareega isagu saa u ballaaro isaga waxaa loogu tagay labadaa side ee sidaa uu daahir u sheegay ayuu leeyahay isaga waxaa loogu talagalay inaan meeshaa wax lagu cunaayo ayyan gaadhin wax soorah oo ku daata waa sifa oo waa sifaad masarafad marka Aa, masrafadaa marka kuu timi xaadhinkaasay iyaduna la eg tahay laakiin way ka qurux badan tahay way ka qurux badan tahay iyadu iyaduna isku wareegaa sida xaadhinkaa loo sameeya marka iyaduna siday leedahay sidaha marka loo sameeyo marna guryaha lagu quruxsadaa marka markay xeedhiha ay la qaadayo cuntada eeyan gogashii gaadhin yaa kulkaasi siduusa qofka u gaadhin lagu soo qaadaa oo xeedhada dusha laga saaraa waxaa kuu yimi marka bahal sati la yidhaahdo mid ba erey baan u sheegayaa satigaa bahalka la yidhaahdo anigu waxaan u aqaanaa fujaamada ama xeedha sibididaa uu sheegay uu daahir Ee, lajada ama bahasha la yidhaahdo aleesha lagu waxeeyey marka aashaan haddii la maayo dabooladoodaas la saaro waa nooc goonoo sati baa la yidhahdaa ama ha hooseeyo ama ha koreeya sati baa la yidhahdaa satiyada fujaanka satiyada sibidida satiyada hadda saasaa la yidhahda waxaa kaloo jira mid la yidhahdo isaguna dabaq dabaqaasu isagu waxa weeye suka weeyo ma laha ee haan ka hooseysa laakiin maxaa loogu talagalay laba nooc nooc loogu talagalay waxaa weeye marka sooryada la bixinayo ee cuntada la soo qaado ilaa gurigii baa laga soo saaraya oo meel raggii fadhiya baa la geenayaa saan dabayl wac ama wax siiga ah ama wax aad meesaxari eeyan lagu dhicin xeedhadaa lasoo qara markaasaa xeedhada lagu soo daboola maxaa looga dan leeyahay yeeyan wax wasaakhada gaadheen xeedhadaas horta ku jirta inta la soo sido inta la soo sido marka kaasna kaasaan waqaanaa anigu.
isagu waa wuxuu adeegaya sida safadka loo sameeyo sidaas fadhisaa loo sameeya isagu Ah.
wuxuu leeyahay isagu gunna waa leeyahay gunna waa leeyahay dabool saas u ballaaran weeyo isagu marka daboolka xeelada la saaraya waxaana lagaga dhowraya wax wasaakada inay gaadhin xeelada ah waa kow markaas ee alaabtaas iyadii si kastaba ha u samaysaatay waa wax masafi ku dar ee masaftii dee washaha masaftiina waxay tahay labada sidalaho iyada ruuxeedu marka la waado sifaalkaa la waado ama la waado xaarinkaa labada geesoba way ka qayb gashaa oo waana lagu hufaa oo waana lagu hufaa waana loo dhigaa waana loo dhiga haahay
mid baan kuu kordhinaya waxaad horta anaa annaga u cabaysaa ayaa kuu soo wadaa inuusan maanta oo dhan ba idin hor yilaahdaa wax ku kordhinaysaan aye ma kordhisaan saasaan usoo wadaa waxa weeye aye anigu dabaqa aye
yaan mid yar idinka siinaya aye dabaqa mid waa hoos aye midna waa kii sare aye waa kala wen yihiin madiibada baaquliga fujaanka baaquliga la yidhaho ama fujaanka la yidhaaho ee muqmadda iyo waxaa lagu gurto yaa ka hoose salka loo saaraya waa galkiisii kii sare korkaa lagaga keenayaa oo waa waa ka lagu gembeeyaa lagu qarinaya isku sina uma samaysna midna waa saldhigihii hoose midna waa kii wax oo dhanba daboolayay horta saan baa lagu dahaadhaa marka saan lagu dahaadho yaa suun midhan lagu tolaado waxaa la doonayaa weelkan in la hilaa hilay buu leeyahay marka hilaygiisa iyo korka aleeshan laguu sheegayo waxaa lagu tolayaa hilayga korkiisii yaa lagu taxayaa suunka korkiisii suunkiina saabacaara la yidhaahdo sida dhiilaha loogu sameeyo yaa loogu samaynayaa marka alaabtii marka lagu dhex rido ee midna salka hoosta uu maro midna korka kii koraa qarinaya sariirna wuu leeyahay markaasaa la hilaya aleeshii lagu sameeyeyna korka suunka saasaa loogala raacaya Ale- markaa la hila heliga loo dhammeeyo Ah.
yaa sharaftiisii soo baxaysa suunkaa heliga aana loo sameeyo loo geejinaya wixii oo dhammina halkaasay ku xafidmayaan horta odayaashu heligaasay ka ilaawey ee helay baa lagu sameeyaa wax cusub ku madelin lahayn Kas- ilaa hadda dee ka seenyada ah Eh, hadday seenyo tahay si loo raro hadhow la heli maayo si duuleeya helayna waa leeya eh.
sidahaas marka cawrka la raro sida dhiilaha meel loo sudaya sidahaasaa xukuma wixii oo dhanna la- dabaqa ka sare satiyada ka sare yaa xukuma wixii oo dhan satigaa saraa xukuma ee saanta ku daadhanta ee hiluhu ku samaysan yahay ee sidaha leh kii hoosena isagaa daboolay loo gaaro kii sarnaa laba rari kari maayo la qaadi kari maayo haddaan helaygaa iyo lagu samayn iyo sidaha isagu waa kaa tan masraftaa timi horta masrafad anigu uma aqaan masrafad naagahaba markay gabdhahooda yaryar iyo edbinayaan caayayaan yidhaah naga tag masrafad yahay waxay ku arkeen mooyi masaf weeye horta w- waata wax lagu haadiyaa bariiskaa lagu haadiyaa masagadana waa lagu haadiyaa masaf baa la yidhaahaa dabaquna waa kaa dee wax lagu daboolaya ninkuba ku gabiyey lahaa diqsigaa ku dhaca xeedhanan dabaqu saarin waa tifki buraale iyo daahirba sheegeen oo isaga xeedhada xeryaha afsaarkooda lagu daboolayo yuu un ka daba yahay ka dawaya marka la doonana hilib iyo timir iyo waxbaa ragga ragga maaragtay loogu soo ridaa lagu soo hordhigaa marna waxaabanu anagu intaanu subaga baaquli kusoo shubno yaanu hilibka jabdhanka amaaragtay ku gurtaa yaanu intaanu kusoo gurro kasoo buuxino Yeah.
baaquligii subaga ahaana halka dhignaa hilibkii jabdhanka ahaayoo ka buuxana isagii baanu dabaqii baanu soo ag dhignaa dee reerbaadiyaha waxaasaanu ku isticmaali jiray lagu garayo horta waad abtirsatay khashiintimada cabdilaahir abqarshaan markii hore ku sheegaya laakiin xoogaa weli khashiin baa tahay oo meesha ceebna nik way iska caada way iska Kacaayi maayo- kacaayi maayo, nin bas meesha wax kaga tegiyo.
Macno- macno male haddaan alaabtaadi kugu soo noqonaya calina waaba ka qaaday warkaa nagu batay Eh, waxaan ku celinayaa oo nima kale aan ku noqonaya dib ugu noqonaya haddaan alaabtaadi usoo noqday yacay yacay Soo celinay.
Eh, bal yacayga intaan u guda cali baa hadaan ku ursanaya caliow ma- masaf iyo masarafad iyo xaarin iyo xaarin intaa oo eray iyo dabaq afartaa ero oo isu eg eg
anigu caado waxaaye ah saaxiibayaalkay waxyaal ay si fiican ugu noqnoqd u sharxeen inaanan ku noqon mid keliya ayaan rabaa inaan caddeeyo qalabkan hadda aad wada sheegaysaan kulligood wuxuu caddaynayaa inaanu reer bari inaanan reer barigayna maaha reer bariga weyn esti inaan nahay ayuu tusinayaa haddaad tagto carabta haddaad tagto dowladaha kan dowladaha kan bari oo dhan haddaad tagto Ah.
maalan dowladaha kan suufidka raacsane suufiyadka raacsanee lixda dowladood iyo ciraaq iyo iiraan iyo eh, hindiya afghanistan waxaa horta magacyada tan kulli كل ذي نوع عليها meeshay nooga yimaadeen sida tan ayay noogu soo sooreen waxa ka aad sheegaysaan oo dhan iyo magacyada u taqaanaan iyo habka loo isticmaalo kulli sida tan inay yihiin haddana da- guryahayna reer xamarka iyo carabta iyo kulli waa wada yaallaan marka calashaan inaan reer bari nahay oon dhaqanka ka nahay dabaqa iyo misafaha iyo waxaad sheegaysaan xaarin keliya af soomaali ka ah xaarin صار رئيس أمنا ولا لا يا أبي.
لا يا وادي ولا أنا أخوك يعني.
ما سفرت waa carabi dawaq waa carabi laakiin asaga nafsadiisa markii la noqdo labadiiba waxay ka yimaadeen beershiya anaa arkay dabaq dabaq waa beershiyaan Eh, masafada nafsadeedu waxaa weeye waa beershiyaan hadalka carabiga soo galay qur-aanka iyo diinta iyo carabiga ka hora soo galay uu ka tirsan yahay marka waxaan ugu korrinayaa inaan reer bari nahay bes ha ka bax waxa waaye anigu marka horta cali waxaan kugu ayidaya midaas ah reer barinimada inkastoo ninka taarikhyahan uusan inala fadhiyo marti inoo yahay oo maxamed maxaa ase inala joogo oo dhaqamada iyo alaabta aada u ilaaliya waxaa jira midatan alaabta aad sheegto horta reer bari layskuma diidana inay dhaqankaan u dhaqan reer bari yahay oo aynu wadaagno weliba dhaqan heer degaan ama heer caalami ah aynu noqon karno oo ilaa markaad shiino tagto waxaad ka helaysaa alaabtaas markaad tagto mongol waad ka helaysaa markaad ruusiya badideeda tagto oo xagga asiyaatiga oo dhan waad ka helaysaa iska daa beeshiya iyo hindiya iyo kuwa noo dhawaan dunuusiya iyo waxaan iyo malaawi iyo waxa iskaba dhaa macdan baa bedela hadda geera kan aad leedahay xaarinka oo hadda aad ka reebayso ka isnoonaysay waxaa laga sameeyaa timirta khaylasheeda timirta maarata geedka timirta maarata khaylkiisa baa la jeexjeexaya isagaba geedkaaba laga sameeyaaba isagaaba ugu daranbaba isaga ugu fa- waxaanu ka baqayaa inuu isagu yahaybaba inuu ka yimi beershiyadan iyo halka khaliijka ayna kaga yimi maxaa jirta geedkan timirta khaylasheeda timirta maarata goortay baxdo gacanka gacanka khaylkiisa laga jeexjeexa oo isaga geedka laga sameeyaaba halkaas- halkaa laga sameeya Ah, geedkaasaa laga sameeya marka wuu soo degaara oo weli laabay dabada ka mariya Ah.
kaliya lagu celimaa inta kale inta kale geedkaasaa laga sameya timirtaa laga sameeya marka masaga ruuxiisu meeshaasu ka yimi wayna ku dhaqmaan magacaasa u yaqaanin marka kaasi aan kaga baxno waxaan u gudbayaa waxaan ku noqonayaa gurigii miyiga oo weli aanan ka bixin weli gurigii miyiga iyo inta gudihiis tiil baan ka hadlaynay waxaan marka hareerihiis baan ku warwareegayaa bal alaabtii waa ku soo noqon doonaa dib baan ugu noqon doonaa waxaa suurtooda inaan misna mar kale gadaal ugu noqdo aqalkii ee aan gadaal ugu noqon doono waxaan hadda bilaabayaa guriga hareerihiisii ilo warku markaan dhigaayay hadda wixii igu soo dhacan iska dhigaayay yacni yacay adaan kuu wareejinaya horay hore adaa u hore yacay waxa weeye dhiga weynow yacay waxa weeye yacay awrtana ma saara marba guriga la dego kaaga horreeyaayo ku yaal muxuu yahay muxuu ka samaysmaa see loogu dhaqmaa muxuu waxaa saa u sheegay yacaygu waxa weeye saddex buu u kala baxaa mid ardaa baa la yidhaahdo aqalka hortiisa laga sameeya waa ka habeenkii lagu caweeyaayo la seexdaa lama bilcantu soo guraysaa halkaa aqalkale dhinaciisa ah ee labadii dhinac ay ka qodqotominaysaa cawsna waa soo guraysaa waa gufaynaysaa waa gufaynaysaa waxay ka dhigaysaa dugsi kadin laga soo galo kii aqalka ay isku joogaan oo isku beegan yihiinna waa u samaynaysaa halkaasaa wixii u yimaada iyo martidii u timaada loo gublayaa oo akhyaartii ku caweynaysaa yacayga dhirta laga qaataa waa Kaasu- mise yacay.
gaara laga qaataa mise dhiro oo dhan baa laga wada qaataa dhir badan oo aan iminka la koobi karin baa laga baa qaata laga qaataa aa cawskan dureemada la yidhaaho mid kaloo maajeen la yidhaaho qalaanqal geed la yidhaaho madhayr geed la yidhaaho yaci geedkii kuu gelaya ee aad gaadhaba ee aad gaadhi kartaba waa ku ca- waa ku caawimaya waad ka qaadanaysaa kusoo noqonaya odayaasha gufana waa la yidhaha yacina waa la yidhaha gufana waa la yidhahdaa haa yacina waa la yidhaah kaa kalena waa ardaaga dibadoo isaga ama meygaag ama madheer laamaha dhulka loo qodayaado oo ardaa fiican baa halkaa laga dhisaya Waa kuusa socda.
sida bilcamuhu u kala gaarhisan yihiin ardaa waa kuusoo socdaa marka saasuu guri walba ugu waxaan ku caawiyay.
noqonayaa odaygii daahir afaash inkastay isku meel ka wada yimaadeen isaga idinka kan ku ceshay yacay kashkaash yacay iyo kashkaash iyo ardaa heer afartaa ere ka isugu dar yacay isugu kaa daray Ah, ilaahay baa inta oo guriga agtiisa ilaahay intaan baana baray waxaad ii wada weydiinaysaa meelaan baad lahayn baad ka timiyo buura alla waxa weeye intaas waa xikaayadii waxa weeye yacay yaci waa sidaa uu sheegay dhega weyne waxa weeye alaabta aad doonayso in aan haweenayda aboor ka cunin oo aanay alaabta gurgurka ah iska dhigin canuudda ayay waxay doonaysaa inay u dhigto alaabtaas uga dhigto maaragtay inay kor uga qaadaan oo aan aboorku kaga bixin oo qudhaanyo gaadhin oo ay alaabta sare u qaadaan oo dabadeed gurgurka waa waxa laga hoosaysiiyaa waana hadba geedka kuugu dhow inkasta oo kuwa ad adaga hiisha la yidhaahdo iyo ay ku fiican yihiin Aftaxolaha.
aftaxolaha iyo geedka laga tarxada iyo taraxada iyo fariisana dabadeed kuwa caynkaas oo kale ah hadda nin banaan usoo degayno mareerka iyo mareerka iyo aan mareerka waa kii la yidhi warblgeedkan garo markaa yidhi mareer kolkaas war khaarijiya ninkii amaan duula ah kolkuu oran waayo waa mareer Mm. dabadeed maxaa kale maxaa samaynihiin maxamed xasan oo kale waa kii daba mareerka dii la khaarijiya Een, markaasaa la yidhi geedkaas horta marka sidaa loo safo waxay ka ilaalinaysaa gurgurka inaan habaan soo gaadhin oo aboor ku bixin oo aanu waxba noqonin yay horta halkaa hooyadu ku xidhaysaa udbaha kolka cudbihii iyagu waa hatagno haruu soo maray cudbihii iyagu aqalka dee waa aqalka qabanaya wuxuu waa kaalminaya muhiima la maraya hoose waxba kama qabtaane Gufihi hoose.
hooyadii markii hore ay adkaysay gurigii Aye.
gufana waa ku dhufatay kuwa kan waa saldhigii alaabtan gurgurka la yidhaahdo Ayaa la dhigay.
ka celinaysay dhulka weeye markaasay ku soo xidhaysaa oo waa kaalmihii guri Ah, dhugihii iyo udbihii iyo wixii bay ku xidhaysaa Aye.
markaasuu isku rakibmaya xoogaana dhulkii bay sare uga qaaday Kashkaash.
markaasi asgogol la yaqaan ama kashkaash Aye.
ninba suu u yaqaano Aye. Maxaa la yidhahdaa?
oo kashkaash ama asgogol asgogol Ah.
Aye.
markaasay dabada ku tiftifaysa Aye.
oo ku xardhaysa Aye.
oo marka uu doogelayo quruxda iyo udgoonka Aye.
aad tacajab ugu dhigabanaysa Argays.
oo waa la kala gartaa naagta gaarida ah iyo Aye.
tan kale oo tan lada aqalkeedu waa iska gelingel waa isku golmaani u samayni wey aqalka waa iska samaysan yahay siday u kala iskugulaama ama cilmi ku dhisan Aye.
markaa dabadeed asgogolkuna waa kaa guriga lagaga rabayo xabaaska gogashii kalena markaa laga sarraysiiyey Aye.
kaasina horta sidaa weeye ardaa baa yimi ardaa waa laba garab oo guriga loo samaynaya Aye.
oo guriga aqalka hortiisiiyo iska gelingelaya in la fadhiisto lama ogola eh Aye.
dadab yar oo kale woo wanaagsan weeye askagolle waa laga buuxiyey Aye.
markaasay qaadado ama dhagax ku teeday Aye.
ilintiisa hore Aye.
ama udbaha kuwii isbaarka ahaabay mid dhigtay Aye.
markaasuu askogol kale celinaya markaasaa gogol halkaa ragga loo dhigaya fiidkiiba halkaa la isugu imanaya labada garabna isaga horjeedaa sidan xafiiska imika inuu fadhino oo kale markaasaa halkaa lagu haasaawaya adoo martida wax lagu siinaya adoo lagu isbooraya wakaa taasuu isaguna ka dhigan yahay oo qoryo yarana waa loo taagay waa duur iyo waxna waa lagu sameeyey labadii garab markii la dugsiyay baa askogol lagu dhuftay heer igu dar iyo heeraha xeer isaga waa lagu yaqaanaa Aye.
xeer waxaa la yidhahdaa xadhigga dusha ka qabanaya aqalka Aye.
ee laleeyahay yaan dabayshu qaadin Aye.
kaa weeye Aye.
markaasaa dabadeedna jiq lagu siinaya Aye.
oo marka u horreeya barta kale lagaga qabanaya ilaa dhigta u hooseysa ee aqalka u xeer hooseysa waa xarig dhag lagu siinaya Aye.
xareerahana waa looga kala rogayaa ilintatanna wajahaddana waa lagaga dhifanaya meelaan kabada ka sarraysa Aye.
waa inaan aqalkaa wax dabayli Qaban.
haddii roob iyo ufo iyo wax yimaadaan Aye.
waa inaanu dhaqdhaqaajin heeraha
deheeraanna waa kaasuu la macno yahay So- la- waxbaan kugu darsan doonaa labadu la macno maayo dhegaysa waxaan waa kaa maqlaysu haye waxaan u wareejinayaa maxamed eh, maxamed ba halkaa ka soo hadlay hal eray ha ka galee meesha maxamed xasan maxamed xasanow bal soo dhawow halka soo fadhiiso maanta waa lagu baahan yahay waxaynu kuni waxaa lagaa rabaa yacay iyo kashkaash iyo asgogol iyo ardaa iyo xeer iyo heera intaas oo kulli waxay isla wada yihiin waxa guriga areerihiisa iyo waxa gudaha ka yaal iyo alaab dibadaha looga kan keena waa kuu kala qaadayaa ee bal horta yacay maxaad ku dari yacayga dee wax lagu dari karaa ma jiro alaabtu aqalku wuxuu kala baxaa alaab gurgurka alaabta la yidhaahdo go
iyo alaabta la duubo oo dee la dhaqaalaynayo sida weylaalista oo kale ko caynkaa marka yacayga loo dhigo Eh, ayaa dhulkaa lagaga celinaya dabeedna alaabtaasaa la dul saara Waa gartay.
marka kuwaa la dul saaro yaa gurgurkana Aye.
dushooda lagu xidhaayo udbaha lagu xidhaa waa gartay marka dhulkaa loo diidayaado haddaynu af soomaaliga rasmiga ah u egno waxaa weeye Aye.
daragad baa la yidhaahdaa daragad baa loo sameeyey Aye.
saan biyaha iyo usoo gaadhay haddii roogdo Aye.
ilaa biyuhu waa soo dusiyaano aqalka gurgurkaa iyo kan kaleba uga sarreeya Ay, dugsina wuu yahay aqalkoo waa lagu qurxiyaa naagiba naagta ka yahay wanaagsantay dee ka gaadhisan ka gaadhay Ah.
Kashkaash.
kashkaashku waa aastuguloo kii aw daahir sheega weeyo gurigaa la dhigayaa dabeedna gogoshaa laga sarraysiinaya waa weyrax waa caws kureeme la yidhaahdaa lasoo Kureeme.
jarayaa Waa weyrax oo iyo fiican.
sifaar iyo wax lamida iyo weyrax weyraxdaas adigu waa waa laga fiican yahay marka dhulka soka loo soo kacay dabeedna cawskaasaa la Kureeme.
badinayaa gogoshiibaa la dul dhigaya waa sida weliba saasaa loo soo teedayaa oo geesta odaygu seexdo si gaar ahoo ilxidahoo aada u qurux badan ardaa ayaa looga sameeya ardaa ardaa kii aw daa'ig sheegi weyo meesha raggu ku caweeyo weyo aqalka dhinaciisa weeye xeer
xeelku laba macnuu leeyahaadoo marna waa kii awdaag sheegadoo waxaa lagu xidhaa aqalka si aanu dhaqaaqin waa kan aqalka derida u yeela bartanka lagaga dhufto halka ugu horeeya ilaa halka ugu dambeeya lagu qabtaa dee marka awrta la rayana aw- xadhigga xeerka ayay keembeelaya waa xadhigga gurgurka lagu xidho gurgurka xadhigga lagu xidho weeyo isla markaana xeel baa la yidhaahdaa markaa ruuxeeda waa marka aqalka la la rayo awrta haanaha la saarayo kan la isugu dheelitirayo kalana xeer baa la Waxay yidhahdaa oo markaana xeer buu yidhaa marna kana waa isla xadhiggii isagii baa laba meeloodba kala mar kalean macnaha anaa kugu sii daraya maxamedow Ah.
ardaaga marka la sameeyo Ah.
dhagxanyada hortiisa la dhigo xeerka bal kaas maxaad ka leedahay inagu labadeena way isu afdhownahay dhagxantaasi waa jirtaa dhagxantaa horteeda la dhigo.
weliba naagta gaariga Ah, oo xeerka ardaaga la dhigo.
aqalgaba dabbaa ka horeeya Cool.
dadku kulaalo oo halkaas Ah, dabka iyo ardaaga dabka iyo ardaagaa la magaxa u dhexeeya dhagax baa u dhexeeyo Waxaa la yidhahdaa xeer.
caruurta xeer baa la yaayaan caruurta iyo yay burburinoo yacni waxaa loogu talagalay aqalka kan xataa Kashkaashka Ah, kashkaashka.
kashkaashka yaal in salaadu ku dhaxdo Ku xataa baxdo.
wax lagu wasakh kala xiraayo wey Waa lagu kala xidhay.
waa lagu kala xidhay ciiddaa dibadda iyo waxaa lagu kala xidhayaa kashkaashka xere cusub ayadana kashkaashka Ah.
ayaa lagu kala xidhay heeraha heeraarku waa guriga deyrkiisa guriga deyrkiisa weeye irid wuxuu leeyahay ood la yidhaahdo jiitin ama afro taad rabto labadaa magacba weydhaa waata reerku ka soo galo ma garatay macnaha heeraar baa layaha haddaagu ka dambeeya aqalka dhinaciisu ku qabsanya ama hadduu rabo aqalka waaba ka dambeeya ilaa gurigoo dhan buu soo haystaa awrtooya waa meeshay fadhiisanayaan arigu ku caweeyo oo iridda weyn oo laga soo galo ood rogada soo rogaa la yidhaahdaa ma garatay macnaha Soo celi.
heeraarku marka kaa weeye waa kan aqalka reerka deyrkiisa weeye faka deyrka waxaa kaqibraale dib baan u dhiganaya alaabkaan la sugayaa waxaan ku rajinay cali oo halkan goolgooshanayoo la celin la yahay baan bal cali oo adiguna intaa oo eray waan kuu kala qalayaa maxaad ku dariiqay
erayadaas aad soo- soo sheegteen waxba ugu noqon maaya waa sideeda ereyga kaashkaash la yidhaahda erey lamid ahoo adnaan sheeginin ayaan ku kordhinaa waxaan u naqaanaa oo kaleeto shisha shisha shisha Ah, shisha
bas asgogol marka waxaynu nidhaahnaa ereygan la yidhaahdo eh, kashkaashka shishac waa la yidhaahdaa asgogolna waa la yidhaahdaa saddexdaa magac buu inoo ku soo baxay waxaan ku celinayaa hadduu naqdiyayo oo wax ka sheegayo ama wax ku saahibinayo fiqiburaale ama wax diidayo fiqiburaalow maxaad odhan
horta intaas la yidhi wax saas ah oo ka duwan odhan maayo ereygii ugu dambeeyay haddaynu horta shishada la yidhaahdo horta aasgogolka keligii lama dhigo sidaa yacga loo sameeyey yaa marka hore dhir aan qodaxa lahayn laga hoosaysiiya oo dhugaan aan idhaahdaa marka taasaa higlada maygaaga jiica geed xamarka geed cadka dhirtaa jilicsan qalanqasha dhirtaasaa horta marka hore la goglaa waa ardaaga markaan ujeedno iyo guriga dhexdiisaba marka intaa la goglo yaa cawuska kan la soo goyo isagana jilicsan ee dureemada iyo qowdheeraha iyo duurka iyo waxaas lahaa dusha laga saaraa labadaas markay israacaan yaa gogoshana la saaraa intaas waa intii ku saabsaneed cawsgogolka waa kow ciisigaal waxaa kuu yimi waxaa kuu yimi eh, xeerkii xeerku macno badan buu leeyahay oo dhugaan maxaa la yidhahdaa geelka mid metel xarig markaynu xaggiisa u Ah, taxno jila wax sheeg.
gebil xeer mar buu noqonaya waa kow oo waa markii awrtii la rabaa waa kow marna wuxuu noqonayaa guri xeer guri xeer buu noqday waa ha waa markaas aqalka wada wada saar aqalka lagu waxaynayo marna ardaa xeer ha marna waa ardaa xeer ardaa xeer ardaa ku xeer oo cashaan markaad ardaaga quruxda badan samaynayso Ah.
ruuxiisa waa lagu xidhxidhaa.
waa lagu xeeraa oo dhagax baa lagu xeeraa markaasaa lagu xeeraa misna Ah, waliba kan asal- waa kow heeraar baa jiray soomaalikaan wuxuu Ah, weydiisay hey.
heeraarka magacyo badan baa loo yaqaana Ay,
waa kala waxaysan yahay ay, heeraarka horta waa ka guriga ku wada wareegsan waa heeraarkii guriga ay.
waxaa markaas wuu kala baxayaa waxaa jira waxaa jira qolqol ciise qolqol waa kow qolqolkaas waxaa weeye ka markii gurigii la heeraaray ee la degay iyagoo togadii banaankaas u baxdo ee ama toga la yidhahdo ama jiiti la yidhahdo yaa waxaa kasoo laga soo ka soo baxa meel awrtu fadhiisato qolqolkaa marka la yidhahda awrta qolqolka awrta yaa la yidhahda waa heeraarkii guriga kiibaa marka laba nooco kala baxayo oo midna arigii baa lagu oodaya oo waa marka xeryaha lagoogooya marna waa heeraarkii weynaa oo dudada marna dudana waa la yihahdaa heeraarna waa la yihahdaa waxaa jira marka mase guriga heeraarkiisa guriga teedna waa la yidhaha guriga heeraarkiisa dayrna waa la yihahdaa teedna waa reerna waa la yihahdaa heeraarna waa la yihahdaa gurigaa la yihahdaa guriga ruuxiisa inta inta yar lagu soo gooyey soo gayn maysa ardaaga weli lama gaadhin aqalkii oo dhisan yaa heeraar guri la sameeya oo dayrkii waa kow kaasaa ardaagu ka soo baxayaa maxamed oo maxaad moodaa xuduudda weerarka inuu yahay inuu heeraar yahay xuduudood baa la xuduud xuduudda erayga xuduudda inuu heeraar yahayba heeraarkaas waa xuduudii waa xuduud waa xuduudii waa xuduud midbajel marka aqalka la tusmaynaayo carbeed wey dhaqan marka la marka la tusmaynaayo reerka oo oday iyo labadiisii bahooda bahweyntii iyo bahyartii iyo inantii la qabay iyo inankii culadka ah ay wada degan yihiin tus bay kala leeyihin midigtaas waxaad degaysaa gabadhii mugeynta ahayd iyadu waa kaabo sida odaygay la simanta waa bahweyntii baha yartaan waliba la yihahdo yabadhaalaha la yihahdana bidixdaa la dejiya waa naagta baha yarta ah dadna uu yihahdo yabadhaalaha iyadana bidixdaa la dejiya inanku midigtu wax ka raacaya ma garanaysa midigtu wax ka raacaya intaasoo dhan guriga ku soo dayran ee qolqolkaas dabadeed uu kasii go-ayo heeraar baa la yidhahdaa waa toonka dumarkaan ka soo baxda markaasu mise dhowr ilimood yeelanaya dhowr ilimood oo kala rogano wala waliba ogrodeen soo jiidanayso markaas geela iyo lo-da iyo adhiga iyo aqalka reerka wada leh dhowr tus buu kala leeyahay iyo dhowr oorrogo iyo dhowr afsaarood buu kala leeyahay kala gooniya reerkii jeesina waaba jees oo heeraar buu leeyahay waa kow intaas marka haddaynu ka baxno yacayga kan waxa la yidhaahdo kama qayb gasho wixii qod xalay haddayan dani kugu qabsanin dani haddayan kugu qabanin wixii qod xalay kama qayb gala waxaa ka qayb galaa dhirta Jilicsan.
jilicsan ee sida aan usoo tiriyey higlada iyo haddana caws Ha.
laga sii kormayo haahay maygaaga leh higlada leh madheer docolka leh haddii la maayo maxaan kuu sheegaa ilaaw adambeer qaraanqasha leh Qaraanqasha.
geed xamarka leh Eh, me- tarxada leh.
tarxada leh Eh.
haddii la maayo Qordhubaan baa- qordhubaan kale Ah.
haddii la maayo bahashtan la yidhaahdo muxuu ahaa eh, intaas adugu jilicsan ee dhirta ah yaa ka qayb gashay yaciga gogoshana way ka qayb gashaa yacigana way ka- way ka qayb gashaa Ah, si- waxaa hadha markaa Mm.
cuf meelo daldaloola yeelataa meelahaa daldaloola Ah.
inta la soo gooyo qalaakalka inta isku xidhan ee cufka ah yaa la soo gooyaa saas loo soo gashay ama mayaaga inta cufka le baa saas loo soo geliyay naagaha saa u samaynaya waxaa weeye naagaha gaarida ah ee naag waliba ma laha ardaaguna waa siday odayaashu u sheegeen oo waa kaa caweyska ah guriguna waa kaas cashaan ka goonida ah dabkuna waa ka horreeya waa la kulaalado calashaan yaciga sugulkuba leh iyo ardaaga mid wax ku laakiin hortaa hore si calashaan loogu loogu sheekaysto Reer goobta waxaan ayuu idhaahdaa leeyahay maxaan xasan waa kuusoo noqon doonaa nin halkana goolgooshanayo waxayn la waxaa dhegaweyna la yaaba dhegaweyna sii daadigo maxaad hayse kutugu dar Anigu waxaan- ana badin warka anigu waa intaa wada odayaashu leeyahay waxba ku kordhin maaya taa lagu kordhin yahay horta waqti way Eh, in yar yaan ka Ah.
ku- ku daraya horta reer marka la yidhaaho
Eh?
guri marka la yidhaaho xoolaha adhiga iyo geela iyo lo-da waa kala meel aqalkii iyo cadhiyihii iyo wixii gudaha ku jiraan marka la oodayo waxaa la odhanaya horta musareedkii ma la dhigay yaa musareedkii musareer haa horta kaa sare aad dayrka leedihiin dayrka la leeyahay magaca caadigee loo yaqaan waa musareed musareer musareed reerkiina qorshihiisiiba hagaagi maayo ilaa musareedkaa la dhigo aa musareed baa la yidhaha ismihii miyaa maya waa dayrka sare musareed baa la miduu yidhaha ka gabyayay raawgaas oo adaa ku watee wuxuu yidhi eh, uu yidhi sarsarigu banaanaa mus iyo sar igu dareeda musareedkaas waa musareed ee wey sartatan maaha Ah.
usagu musareed wey oo waa dayrkii korka ka marsanaa reerka sarsarigu warbusi sarigu horta ama xero adhi dhigo ama waxaad dhigataa eh, ardaa dhigo oo wax kasta dhigo reerka musareedka ah. oo reer waliba kadinkiisii oo rogadiisii gooni u tahay yaa xukuma hagaagina maayo haddaan masareedkaa loo dhamay sareed
tan kale yaa aydan naagtii gaari ee gurgurle oo gurgurlo aqalkii gurgurle kuma xukuno wuxuu ku xukuman yahay aqalkii raradii iyo wixii kor bay u fanqooqa dabayshii iyo dhaxantiiba haddaan y- hadda gurgurba mala reerkii haddaan yacaydii iyo gufihii la gufayn ha haddaan yacaydii iyo gufihii la gufayn reerkiiba dhaxan baa usoo gelaysa gurgur ba iyadan saaran ba nafir u geynaysaa oo waa inay naagtaasu aqalkii Yacayga iyo- yacaygu waa lagama iyo gaadha.
maarmaan.
asgogo la-aan waa lagu seexan karaa laakiin yacay la-aan gurigii laguma seexan karo oo raray iska dhiganaysa ama hargaweylaalisa waa ku seexan karaysa laakiin haddaan yacay la dhigin dee xitaa ninkii iyo naagtii hadday isfushan yihiin banaankaasaa laga arkaya markay wax cunayaan banaankaa laga arkaya yacaygu waa asturaada guriga annaguna jadeer geed la yidhaahdo magaciis jadeer Jadeer.
oo aan dhulka kale lahayn ad- waddanka iyagaa maahe jilam musareer musareer miya musareed musareed Sare, sar, musareed baa la sar yidhaha akhri, sar.
haa Qaadawgaas baad sheegaba.
haa Ya, haddaan mustameer.
musareedkaa la dhigin reerkii waa ka kac Mustureed ama mustameer?
ma oodna Mustameer.
waa bannaan fadhi Musareed.
wixiiba.
Ya, waxaa weeye Musareedka.
saddex erey buu noqonayaa. Maxamed Faarax baa la ka dhigay.
marka Maxaa- jilabka iyo Ah, jadeerka ah.
iyo jimbac geed la yidhaahdo geed cadka geed xamarka dhulkan hawdka waa dhul geed la yidhaahdo dufnood dhir ilaahay ciiddaa ka badiyoo jiljilicsan yaa arladaydaas leedaho dhirtaasay goynayaanoo markaasay jiq kaga dhigayaan wax ilaahay dhir ku ciilay maaha dhagaxana maba helayaanoo dhagax badan male Horta dhaga weynow, xagga dhirta- xagga dhirta waa laydinka dhir badan yahay oo aad baa dhirtu idinku yartahay. Dooxadu dhirkeedu waa yartahay, dhulka buuraha idinka dhir badan. Eh, ma badna, aad baa laydinka dhir badan yahay. Eh, waxaan hadda u wareegayaa, laakiin waxaa la yidhi habar dabcan ma fadhida, habar kale is moodaa. Qodob waliba kuweedaa la wanaagsan. xagga anu gudba daahir aqarshe oo daahir af qarshe intaanan u gudbin oo cudurdaan iga raalli ah oo daahir oo kusoo noqonayaaye nin kale ayaa wuxuu wataa reer bari iyo hawaalkan isaguna aniga amaanta i hilinaya maxamed xasanow bal adna maxaad tahay maya anu wax kale ma watee kelmada horta kala duwanaantooda ariga xeradiisu saddex bay u kala baxdaa sideedaba ka ninkaasi mustireedka ku sheegay annagu mustileed baanu dhahnaa mustuleed Ha.
Mustileed, mustileed.
waa mus iyo duleed Ah, kaa sax.
dambeeya sax waa aqaankaas qolqol meesha la yiraahdae fiqiburaale waxyaalaadka ku sheegayna anigu waxaa loo aqaan kan ariga la dhex dhigo reerkaasi ari uu leeyahay kana marka hore guriga dayrkaa laysku sameynaya dabeedna xerihii baa la kala googooyay marka qolqol ha la dhex dhigaa la leeyahay Qolqol ayuu- qolo waliba qolqol bay Qolqol, leedahay ha.
sida bahalkaasaa loo sameynayaa taasi waa xero wataa erideedii taasina wataa taasina wataa heeraarkii weynaana wakaa waxaa kaloo taa weheliyaan kelmadda kaloo aad ka boodaysaan waxaa weeye miscirir miscirir waxaa la yidhaahdaa xerada albaabkeeda adhiw ka soofo miscirirta adkee baa la Dhacan.
yidhaahdaa ooda la saarana afsaar baa la yidhaahdaa tan dusha laga sii saarana dhacan baa la yidhahdaa waa tan cali sheegayo ma fahantay macnaha xeradii oo dhan marka saasay u kooban tahay marka miscirirta ruuxeedu meelaha ugu waaweyn bay ka mid tahay adhiga la sameeyo adhiga haddaan miscirirta loo adkayn dee markaa wuu iska kala dareeriyaa waa in miscirirta si wanaagsan loo adkeeyo lagu celceliyo dabeedna waa in afsaar wanaagsan loo sameeyo oo la eg oo albaabkiisiisa oo kala dabeedna waa in haddeenabay la sameeyo tan musareer iyo musalaha waa dusha laga saaray musuleed iyo mus- marka qolqolku kan adhiga la dhex dhigo weeye laakiin heeraarka hore kuma jiro qof qof wuxuu uga duwan yahay qof Annagu- wuxuu ku noqon- ha ku Eh, noqon.
adaa ku haysta ariga. Ariga ayaga u kaadi.
Eh, horta qolqolka ah eh.
maxamed xasan sheegay anigu waxaan u aqaanaa qoqof qof qof baan u aqaanaya qoqofka waa waxa lagu kala googooyay Ah, marka edegu go-o eh.
laba adhin oo laba reer ba uu leeyahay uu ay yaalleen Waa qoqof.
xeradiina saas loo soo heeraaday Eh.
yaanu anagu nahnaa qoqofka la dhex mariyo Ah, hal qof qof baan u aqaanaya taasaanu aqaanaa Eh, labadaba ha loo- ha loogu daro.
qolqolka Eh.
qolqolka awrtana waxaan u aqaanaa marka cogradi lasoo dhaafo Mm, ee mustuleedkii lasoo dhaafo mm, reerka iridiisa mm, ee ariga ka horeysa Mm.
yaa awrtan ugu dabraado ay fadhiisataa mm.
taabsiga laga dhegeysta geelna duleedkuba ka jeedaaba laakiin qolqol kaas qolqolka uu ku sheegay maxamed xasan Qoqof, ha.
anigu qoqof baan u Hal kala aqaanaa qof qof.
hala kala qoqof Eh, bal marka u horreeya intaanaan daahir aqarsho kusoo gaarinin waxa waaye qolqol iyo qoqob labadu way isu dhow yihiin wayna isu eg yihiin idinkuna ma idinaan kala fogidin anigu waa labadiina waynaayidayaa Eh, qolqol meeshtan la kala gooyo haddii la kala gooyo wixii lagu kala qoqoobo waa wax la kala gooyey way caddahay wax la kala qoqobana waa caddahay Eh, labada erey macnahoodu soomaali ahaan anigu waxay la tahay way isku micne laakiin daahir afqarsho Ii soo dhow.
intaanan daahir afarsha gaarinin ku dhaca.
waxa weeye bal marka u horreeya guriga qaybihiisa guriga qaybihiisa iyo guriga maaragtay sheekada ay nala gashay waxaa naga soo geliyey meeshaan maahin waxaan rabnaa inaan wax walba hoos ahaan uga hadalno hal erey baynu u hadlaynaa ereyadaas aynu sheekadeen ku koobnaan doontaa Eh, waxaa eh, aan ku celinayaa daahir afarshe oo halakan eh, goolgooshanaya daahirow maxaad odhan lahayd waxaan odhan lahaa wiilkan aad artiga u tahay wuxuu ka yimi isaga oo yar dhulkii reer magaale ninka qolqolkii ku sheegay adhiga sidii loo kala googoynayay ma wato qoqob baa la yidhaahdaa adhiyaha wax lagu kala googooy ah meeshaaynu u xeebaynina qolqolna waxaa la yidhaahdaa adhigii warkaasu waa xidhaysan yahay aqaladaa waddada laysu marayo oo mararka qaarkoodna waa kala googo-an yihiin dhulka ayda iyo ahoo maaragtay marna way isu furan yihiin Kama fogidin ee wada.
Ah, waa awrtii iyo dadkii iyo waxaa soo maraya Eh, kama foga.
waaya Eh, ma laba cilmi bay kala laba yihiin cilmi kala yihiin.
qolqol iyo qolqol bay kala yihiin Eh, waa yahay mustuleed Mm.
iyo musreenna eh, aan idin kala saaro Haye.
waa isku mid waa isku mid.
haa Eh, musureed intaan dhigay miyaan dadab u maageere ma matriya maansha alle maahir baan waa kaa sayid maxamed leh oo waa musureed eh, waa heeraarkii eh, mustuleedna waa yahay waa halka dabadeedna reerka dhabarkiisa ah ee laga dugsiyo xoola waa isku macno keliya geedka macnaha waa fida, ka koobi. Koobintay ku fiicnaa hadalka.
soo wax kuu dhacay maaha waa Qaybiyo.
tahay Eh, maxaa lii weye?
heeraar kuwaa kaa dabadeed Eh, isaguna waa wareega guriga oo tas dhan macaya, koobi.
waayahay waayahay waayahay soo wax kuu dhacay maaha mid kaleeto mar baan qolqol iyo waxaasu jirin oo dhulka baranka ah Ah.
la yidhaahdaa haa xoogaa dayra aan u dhigno adhiga waayahay oo aan waddan kaleba waayahay aanay imaanayn Waayahay.
oo la yidhahdaa waar aan soo dayro waayahay oo dayr keliya Ah.
la sameeyo ado adhyaha unoo haddii la doono laysku sii wada daayaa Waayahay.
waad oodi weydaa Waayahay.
sida gurigu u degaa waayahay sidaa weeye Waa tahay.
annaga ku xeraysanay waa tahay oo tusmadiisa Ah.
kala dhaqaana Ah.
wuxuu yidhi odaygii haa na halka kan adigu deg Ah.
naabahadaasi halka deg Ah.
gabadhiisi uu halka kan deg haahe markaasay tiri halka kan abuur cumaylataan uga aqalkayga ku dhisimaayo waayahay kii reer magaalo ahaayee u dhaxday oo dabadeedna isagu xooli iyo wixii ku hadhawaaday awrta cidhifka haysta Ah.
oo magaalo ah Ah.
yaa yidhi iyo akri halkan inooga dhis Ah.
oo odag inoo qayday Ah.
war naga tag markaasay tiro hiibtay Ah.
adigu reer magaalo ta maxaad ka taqaanaa Ah.
hadda aftadee abaha ku dhisin haahe ee war maxaad oday waxayd oo isagaa baanu hiilinayay Ah.
intii buu ka cadho haahe
markaa dabadeed reerka Ah, soo markay, waa soo markay.
haahe qurbadiisa adda taqaan haa qurbadiisa raggii dabadeed ku soo gaboobay yaa yaqaana reerka sidaa loo dejiyaa sidaa weeye waldura kala wada macnay leedahay marka mid waliba cilmi gooniya iyo wada gooniya iyo si loo soo qaado oodi qaadis iyo jiidis islamiyageybaanima se buu qaadanaya ninba oodu intay u leegtahay wey magaciya kala wada leedahay ma wada gaari karro sidaa iyo nabadgelyo waa tahay Eh, horta waxaa tahay eh, daahirow eh, reer haya axmed soo oday tax aad u weynaaday baa tahay oo baadiyo ku gaboobay oo aad iyo aad waan malaynayna intaa waa kaa malaynayna Waayahay, haddii ay waayahay.
muscdishaadu tahay Ah.
maylin iyo biixi musku hadduu ku dheer yahay Ah.
libax kuma soo maro Kuma soo waa maro.
runtii nin loo soo mari karo mid waliba nin Kuma kasta soo maro.
muscdishaadu waa adag tahay Kuma soo maro.
waa ko Waa tahay.
xagga aan uga durko waa tahay waxaan u laabanayaa dhiirihii oo aynu hoos u gelayno waayahay geedkan wax lagu shibto amaana weed waa dul marayna duudman bay ahayd hadda gooni baynu maray haa inanina bal waa horta dhiil horta inanina waa lagu soo kora dhoogow ahey halka joogto inanina waa nagu soo goray maagina weyd waxay ahayd duudmar oo rag baa warka iskaga darsanayay haddiibana u- haanta ku ordaayey maahine Haa.
maanta waxaan rabaa bal dhiil intay dhiili u qaybsanto waan rabaa waayahay godob Haa.
wax la yidhaahdo waan rabaa waa gow doodi wax la yidhaahdo waan rabaa waa gow aagaan wax la yidhaahdo waan rabaa haa
markaan intaas la kala guro haa aan ku horaynayo ninka la yidhaahdo fiqi